Ku dhawaad boqol iyo konton arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdho ayaa wax ka bartay iskuulka Al Ansaar oo ka mid ah iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Tanijawar caasimadda Hiirshabelle. Iskuulka ayaa bixiya maadooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin qorista iyo akhrinta afka Soomaaliga, xisaabta, Ingiriiska iyo teknolojiyada. Mar aan booqday dugsiga Al Ansaar ayaan waxaan la kulmay qaar ka mid ah ardayda kuwaasi oo iiga warbixiyay qaabka wax loo baro magacaygu waa asmaa shariif maxamed waxaan ahay ardayd ka mid ah ardada dhigata maacadka al ansaar waxaan bartaa maadada ingiliishka ugu horeyn barashada maadadan waxaan ku doortay waxay tahay maanta maadooyinkii ugu badanaa waxay ku baxayaan luqadan ingiliishka ah hadhow yacni hadaa oo yacni aa shaqa aa tabana markaan waxbarashada aan qalin jibiyo bilaa ingiliish ma soconayso barashada maadadan sidaas ayaan ku doortay marka iskuulkan waxaan ku biiray afar iyo tobankii sebtembar laba kun saddex iyo laba si wanaagsan ayaan u wada xiriirnaa aniga iyo macalinkayga marka aan cashir ka qaadanayo aan fahmi waayo iigu celi markaa dhaho wuu iigu celiyaa maasha allah inta aan ka fahmo dhigtaa muddo hal sano iyo bar ah ingilishka waa maadada ugu ballaaran uguna saameynta weyn adduunka meel walba aad tagto waxaa looga hadlaa maadada ingilishka haddii aadan garanaynin maadada ingilishka waa caqabad aad iyo aad u weyn oo adiga ku haysata xitaa haddii aad haddii aad raasanayso shaqo waa daruuri inaad garanaysid maadada ingilishka marka ani maadada ingilishka nafsataanteyda waxaa u doortay si beri futureka aan aniga wax igu tarto alxamdulilah macalinka maadada ingilishka dhiyo aad iyo aad baa waxooda xiriirnaa xitaa ereyga aan ku fahmi waayo babiska si gooni ah ayuu ugu sharxaa maasha allah waxbarashada waxaa garab ugu siiyey waalidkayga iyo walaalahayga ilaa ay dhaafee qarshaadkana iga bixiya uguna dhiirigeliyey maadada ingilishka xitaa waxaa sii dheer aniga maskax ahaanteyda ani nafsad ahaanteydana oo isku dhiirigeliya xaqiiqdii iskuulkan anigu waxaa kasoo bilaabay alifbeetada soomaaliga oo loo yaqaano bata maamul ku-xigeenka dugsiga al ansaar ciiduriis cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyey siduu u shaqeeyo dugsiga iyo waxyaabaha lagu barto wuxuu uu bixiyaa barnaamijyo waxbarasho oo ballaaran oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha aqooneed ee ardayda waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu barto macadkani waxaa ka mid ah luuqadaha macadka wuxuu bixiyaa barashada luuqadaha kala duwan ee muhiimka ah sida af soomaali oo lagu baranayo barashada iyo horumarinta xirfadaha akhriska qoraalka iyo fahamka afka soomaaliga waxaa kaloo luqadaha lagu barta ka mid a ingiriiska barashada ingiriiska si loo xoojiyo xirfadaha isgaarsiinta ee ardayda iyadoo loo marayo heerarka kala duwan luqadda saddexaad waxa waaye oo carabi barashada carabiga oo muhiim u ah fahamka culumta shareecada islaamka iyo sidoo kale xirfadaha isgaarsiinta qodobka labaad waa waa sayniska macadku wuxuu bixiyaa waxbarasho ku saabsan sayniska ay ka mid yihiin xisaabta barashada xisaabta laga bilaabo heerarka hoose ilaa iyo sare physics iyo chemistry sayniska nolosha iyo hawada dabiiciga ah biology barashada noolaha iyo deegaanka saddex teknolojiyadda macadku sidoo kale wuxuu bixiyaa barashada ku saabsan teknolojiyadda casriga ah ay ka mid yihiin xirfadaha kombuyuutarka barashada barnaamijka muhiimka ah ee kombuyuutarka sida microsoft office barnaamijka naqshadeynta iyo barnaamijyada kale ee muhiimka ah barashada waxyaabahan oo dhan waxay si gaar ah diiradda u saaraysaa sidii ardayda looga caawin lahaa inay helaan xirfado loogu talagalay inay ku guulaystaan nolosha iyo suuqa shaqada macadka wuxuu si joogtaa u cusbooneysiiyaa manhajkiisa si uu u waafajiyo isbedelada iyo horumarka bulshada ee caalamiga si ardayda ugu diyaar garoobaan dub ama kor u qaadaan aqoontooda marka ay shaqooyinka ama shaqooyinka iyo waajibaadkooda kala dhammaadaan waxbarashada habeenkii waxaa la qabanayaa laga bilaabo lixda iyo barka ilaa iyo toddobada iyo barka sidoo kale sideedda ilaa iyo sagaalka fiidnimo iyadana waa la shaqeeyaa iskuulkani wuxuu isku dayayaa inuu sii kordhiyo wakhtiya waxbarasho si uu u ogolaado dhammaan ardayda adeegyada ay u baahan yihiin iyadoo la tixgelinayo baahiyahooda shaqo waxbarasho iyo nolosha gaarka ah waxaa aad u soo badanaya ardayda wax ka baranaysa dugsiyada sida gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada jowhar